بsm الlh الرحmn الرحيم alحamdu لlh رb العاalمين وصlى اllه وsلم عlى نبyina mحmd وعlى آlه وأصxaabه أجمعين أmا bعd qala الإmam أbu عيsى التirmidي رaحimh الlه taعalى bab ma jaءa fi الجuluusi qabla an tuuضc baabu bayaani maa kii caddayntiisii buu u baab yahay jaa-a ku yimid fi ljuluusi fadhiga qofku uu fadhiisto qabla an tuudac janaasada inta aan la dhigin ka hor ee fadhigaasuna laba si ayuu yahay marna waa janaasada marka ay marayso agtaada in aadan fadhinin oo la istaago marna dadka mushayiciinta ah wa marna yacni waa dadka janaasadu ay marayso korkooda marna waxay ku saabsan tahay dadka janaasada sagootinayo juluuskaas yacni in marka aan la fadhiisanin aan la fadhinin la istaago siyaal kala duduwaanba u soo arooray cilal badanna nebiga u yeelay sala allahu calayhi wasalam marna janaaso yahuudi abaa la soo mariyey meel uu fadhiyey markaasuu istaagay markaasaa la yidhi waa janaazi janaaso yahuudi markaasuu yidhi alaysat nafsan miyaynan nafsad ahayn mar wuxuu tilmaamay malaa'igta inuu u istaagay macno noocaas oo kale ayuu tacliil noocaasuu tilmaamay marna wuxuu tilmaamay waxaa loo istaagay inay tahay uu yidhi inna lilmowti la fasacan mowdka iyo dhimashadu argagaxay leedahay marka ina lilmowti lafasacan waa cilo alaysat nafsan waa cilo malaa'igtii inamaa qumnaa lilmalaa'ikati xaakim baa iyadana wariyey macaanidaasoo dhan baa istaagga lagu cileeyey baxdi kalena wuxuu yahay hal ilqiyaamu mansuuqun am laa qiyaamkan janaasada ma la nasakhay mase maya war baa iyadana ka taagan ibnu cabaas iyo cali bnu abi aalib radia allaahu canhum waxaa laga wariyey inay yidhaahdeen qiyaamku in la nasakhay oo kale kaana rasuulu llahi sal ll ly slam qaama nebigu waa istaagay uma jalasa bacdu kadib waa fadhiistay uma jalasa bacdudan marka culammada qaarna waxay dhaheen waxaa laga wadaa janaasadii waa u istaagay markay martayna waa fadhiistay waay wax nasakh kama cadday dhaheen meeshaas laakiin aathaar cali iyo laga warinaayo iyo yacni ibnu cabaas iyo waxay tilmaamayaan ibnu cabdilbar tamhiidka uu ku wariyey waxay tilmaamayaan ama toosba ay u sheegayaan in la nasakhay qiyaamkaas ayb qiyaamka marka mushayiciinta koodii ha ahaado ama kan kaleba ha ahaado labadaba ayb xadiid daciifana baabka uu tirmidi hadda keenayna haddii uu ansixi lahaa ibnu xajar wuxuu yidhi naskhiga ayuu daliil u noqon lahaa qال الإmام أbو عيسى hda xdثna محمد بن بشhاaر وهuوa بنداr qال xdثna صفوان بن عيسى وهuوa الزهري أbو محمد البصري ثqة عن بشر بن رافع وهuوa بشر بن رافع الxاrثي النجراني ضعيف الxadيث عن عبدالله بن سليمان وهuوa الأزدي ضعيف أيضا can cabdillaahi bni sulaymaana bni junaadata bni abi umaya ninkaa marka waa daciif can abiihi sulaymaanu bnu junaadata bni abi umaya isaguna waa munkaru lxadiid saddex isku xigtaa marka dacfi baa ku wada jira can jaddihi awowgu marka waa junaadatu bnu abi umaya wa huwa mukhtalafun fii suxbatihi suxbadiisa waa laysku khilaafay laakiin abu cabdillaahi alcijli isagu wuxuu yidhi waa taabici waana hiqo can cubaadata bni saamit qaala kana rasuulu llahi sal ll ly slam nebigu wuxuu ahaa ida tabaca aljanaazata janaazadu hadduu raaco lam yaqcud ma fariisanaynin xataa tuudaca fi llaxdi ilaa godka iilka la dhigo facarada lahu xabrun waxaa usoo banbaxay marka nin culimadii yahuudda ka mid ah faqaala wuxuu yidhi haakadaa nasnacu yaa muxamedu sidaan baan anaguna samaynaa oo ma fadhiisanno janaasada ilaa la dhigo qaala fajalasa rasuulu llahi sal ly slam nebiga waa fadhiistay wa qaala wuxuuna yidhi khaalifuuhum yahuud khilaafa marka xadiidkan lowlaa hadduu ansixi lahaa naskiga nas ayuu ku noqon lahaa marka mana ansixin laakiin amaa xadiidkan kale ee isaga dhahayo qaama uma jalasa bacdu isaga dalaaladiisa laysku haystaa qaar waxay leeyihin waxaa laga wadaa isagoo fadhiyaa janaaso lasoo marsiiyey waa istaagay markay martayna waa fadhiistay manaa ayib wararkaas faraha badan baa ku jira laakiin culummadu waxay u badan yihiin ama ibnu cabdilbar laftiisa uu xoojiyey in markaa istaagga la nasakhay ayib oo bacda nebi ayaa janaaso ay ibnu cabbaas iyo cali joogaan ayaa xasan uu iska taagnaa markaasay yidhaahdeen fariiso markaasuu yidhi janaasada in loo istaago weeyaan saasaa la amray markaasaa la yidhi waa la nebiga markii dambe waa waa fadhiistay meeshaa markaa naski inuu jiray tuseen markaana janaaso la sagootinaayo ma ahayn janaaso markaa ay martay ma ahayne qubuurahay joogeen qaala alimaamu abu ciisa hada xadiidu gariib wabishru bnu raafic laysa bilqawiyi fi lxadiid bishru bnu raaficna xadiidka saa uguma xoog badna ayb qaala baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fii fadli lmusiibati musiibada fadligeeda ida اxtasaba qofku hadduu ku ajar tirsado qaala xadaanaa suwayd bnu nasrin wahuwa hiqat qaala akhbaranaa cabdullaahi bn اlmubaarak markaa ninkan suwayd bnu nasrin waa raawiyatu cabdillaahi bn اlmubaarak mar kasto cabdullahi bn اlmubaarak uu ka wariya aadna xadiidkiisa nasaa-iguu ku badan yahay annaga wax yar baa marmar hal maraan umalaynaa inaan soo marnay markaana markii labaad can xamaad bni salama can abi sinaan abu sinaan marka ciisa bnu sinaan alqasmaliyu weeyaan layin lxadiid ayb rawaa lahu lbukhaariyu fi ladab اlmufrad wa abu dawuud fi kitaabi اlqadr wtirmidiyu wbnu maaja qaala dafantu abi sinaana ay ibnii sinaanan dafantu waxaan duugay ibnii wiilkaygaan duugay sinaanan ahaa wiilkaygii sinaan ayaan duugay ayb wa abuu alxata alkhawlaaniyu abuu alxata alkhawlaanina jaalisun ou fadhiyo calaa shafiiri اlqabri qabriga qarkiisa ama gowgiisa ou fadhiyo ayb abu alxahan marka ibnu xajar wuxuu ugu tarjamay maqbuulun wa xadiiduhu can الnabiy sal ll l slama mursalun marka waa taabici isaga maqbuul buuna ku tilmaamay yani maqbuulun idaa tuubica oo haddii la mutaabaceeyo wailaa falayinu lxadiid tirmidi bis baana ka wariyey falamaa aradtu markaan doonay alkhuruuja bixid inaan baxo akhada biyadii gacanteeduu qabtay faqaala wuxuu yidhi alaa ubashiruka yaa abaa sinaan miyaanan kuu bishaaraynaynin qultu balaa baan idhi inaadan ii bishaaraynin iska daaya ii bishaaree qaala xadaanii adaxaaku bnu cabdiraxmaan bni carzab wuxuu ii warramay ninkanna marka waa hiqo wa kaana amiira dimashqa dimashq ayuu amiir ka ahaa min qibali cumara bni cabdilcasiiz ayb ninkaa baa ii warramay can abi muusa alashcariyi ana rasuula اllahi sal ly slama qaal idaa maata waladu lcabdi addoonka ilmihiisu hadday dhintaan qaala allahu limalaa'ikatihi alla malaa'igtiisa wuxuu ku dhahaa qabadtum walada cabdii waxaad qaadeen addoonkayga ilmihiisa cunugiisa miyaad qaadeen fayaquuluuna nacam haa fayaquulu qabadtum hamarata fu'aadihi qalbigiisa mirtii ku jirtay miyaad qaadeen mirtiisa fayaquuluuna nacam ayay dhahayaan fayaquulu maada qaala cabdii addoonkaygu muxuu yidhi fayaquuluuna waxay dhahayaan xamidaka wastarjaca waa ku ammaanay waana inaa lilah haystay fayaquulu llahu allah wuxuu dhahayaa ibnuu licabdii addoonkayga u dhisa beytan guri fi ljannati uga dhisa ayb guriga addoonkayga marka guri u dhisa jannada uga dhisa wasamuuhu kuna magacaaba beyt alxamdi ayb qaala alimaamu abu ciisa hada xadiidun xasanu gariib ayb xadiidkan marka isnaadkiisa dacfi baa ku jiro abu sinaan alqasmali wa huwa layin lxadiid ayb oo sanadkiisa marka sidaasaa ku jirta laakiin tirmidi hadda sida uu ku wado xasanun gariib maadaama uu yihi isagu waaba xasanun lidaatihi buu ka dhigayaa ayb nusuus axaadiidtan marka axaadiid shaahid u noqon kartaana waa badan tahay ayb tarjamada iyo xadiidka mudaabaqadooduna waa daahir waxayna tilmaamayaan qofka musiibadu markuu ku ajar tirsado inuu ka helayo ajarkan ayb qaala baabu maa jaa fi اtakbiiri calى اljanaazati marka musiibada laba siba ajar looga helaa sina waxay tahay marka la sabro ixtisaab la sameeyo ajar weyn baa laga helaa marna bimujarad qofka musiibada ay soo maagtay dembigaa looga dhaafaa nusuus caadi mutlaq ah oo tilmaamaysaa jirto masaladanna marar badanna waa sheegnay yacnii ibnu ciz ibnu cabdisalaam iyo waxaa isku qabteen culummadii kale qurtubi abulcabaas alqurtubi iyo ibnu xajar iyo way ka hadlayaan bulqiini laftiisa waa ka hadlay khulaasaduna marka waxay tahay musiibada nusuusta mutlaqee soo aroortay in dembiga lagu dhaafo waa sideeda oo dembi dhaaf way tahay sabar ama hala sabro ama yaan markaas la sabrin sabarka marka lala imaadana shay zaa'ida waayo ajar baa laga helaa marka sabarka asaga ujuurtaa ku xiran dembi dhaafka laakiin musiibada mujarad musiibaday ku imaaneen sida nusuus badan ay tilmaamayso iyadoon sabar lagu qaydin weliyudiin alciraaqina darxu tasriibka uu aada uga hadlay wuxuuna raje uu tilmaamay axaadiidta sabarka ku qeyd qeydaysana markuu baaray baaray baaray wuxuu tilmaamay inaynan badanaa daciif ay wada badan yihiin marka sabarka ajarkaa ku xiran uu yidhi laakiin musiibada keligeed in ajar laga helayo nusuusaa kusoo aroortay iyada saxiix ayb isaga marka ibnu ibnu alciz ibnu cabdisalaam isaga wuxuu fiirinaa musiibada qofka kasabkiisa maahan buu leeyahy see looga ajarsiina ayb macna noocaas uu keenay qawaacid اlkubra qaala baabu maa jaءa fi الtakbiiri calى اljanaazati janaazada takbiirteeda wixii ku yimid caddaynteediibu u baab yahay salaat اljanaaza imisa takbiir baa loo takbiirsana qaala xadaثna axmed bnu maniic huwa abu jacfar albagawiy qaala xadaثna ismaaciil bnu ibrahim huwa bnu culaya qaala xadaanaa macmaru can الzuhriyi can saciid bn اlmusayab can abi hurayrata ana nabiya sal l slama salaa ala najaashiyi cala اnajaashiyi buu ku tukaday fakabara arbacan afar ayuu takbiirsaday najaashin hadda wuxuu ku tukaday fii aakhiri xayaatihi ayb culamada qaar marka waxay yidhaahdeen nusuustu waxay u badatay afar takbiir markii janaazada najaashina nebigu uu usoo baxo dadka soo bixiyeyna afar buu takbiirsaday qaala wafi lbaabi can ibni cabaas wabni abi awfa wajaabirin waanasin wayaziida bni haabit wayaziid bnu haabit huwa akhuu zayd bnu haabit akhuu zayd bni haabit wahuwa akbaru minhu zayd waa ka weyn yahay shahida badran buu xaadiray wa zayduna lam yashhad badran zayd beder ma xaadirin faa-iido keena wuxuu leeyahay isaga yaziid ibnu haabit waa akhu zayd ibni haabit waana ka weynaayo bederow xaadiray zaydna ma xaadirin qaala xadiidu abi hurayrata xadiidun xasanu صaxiix wاlcamalu calى hada cinda akari ahli اlcilmi sidan waay min asxaabi الnabiy sal ه l slam iyo wagayrihim yarowna waxay arkayaan atakbiira calى اljanaazati arbaca takbiiraatin afarin wahuwa qowlu sufyaan الthawriy wmalik bni anas wbni اlmubaarak washaaficiyi waaxmeda waisxaaq sidaanay ku tageen marka afar ayb inay afartan laga badinayni qaala xadaanaa moxamed bnu lmuhanى wahuwa abu muusa الzamini qaala xadaanaa moxamed bnu jacfar wahuwa gundar qaala akbaranaa shucbat can camri bni murata can cabdiraxman bni abi layla qaala kana zayd bnu arqam wuxuu ahaa yukabiru calى janaa'izinaa arbacan janaasadeena afar u takbiirsanay wainahu kabara calaa janaazatin janaaze ayuu takbiirsaday khamsan shan jeer fasa'alnaahu can dalika arrinkaa baan ka su-aalnay faqaala wuxuu yidhi kaana rasuulu llahi sal ll ly slama yukabiruhaa nebiga shanta waa takbiirsan jiray qaala xadiidu zayd bni arqam xadiidun xasanun saxiix marka shantiina waa tan qaala waqad dahaba bacdu ahli lcilmi waxay ku tageen ilaa hada kan ahlu cilmigaasu min asxaabi nabiy sal ll ly slama ka mida wagayrihim iyo keyrkood ra-ow waxay arkeen atakbiira cala ljanaazati khamsan takbiirta janaazadu shan inay tahay wa qaala axmedu waisxaaq axmed iyo isxaaqna waxay yidhaahdeen idaa kabara alimaamu cala ljanaazati khamsan imaamku hadduu shan takbiirsado fainahu yatbacu limaama ma'muumku imaamkau raacayaa masaladan dambe marka uu halkan ka baraarujinayo tirmidi ayaa iyada warkeedu aada u badan yahay afar iyada inay bannaan tahay culammadu waa u badan yihiin haddii marka imaamku uu ka badiyo shan ama lix takbiirsado sidee noqonaysaa ibnu ibnu cabdilbar wuxuu yidhi idaa kabara alimaamu khamsan imaamku hadduu shan takbiirsado waاkhtalafuu idaa kabara alimaamu khamsan ahlucilmi waa isku khilaafeen imaamku hadduu shan takbiirsado faruwiya can maalikin waاthawriyi labada waxaa laga wariyay annahumaa qaala inay yidhaahdeen qif xaysu waqafat الsunnatu sunnada meeshay ku istaagtay ku istaag sunnadana marka iyada afartay ka wada ayb qaala bnu اlqaasim wabnu wahbin can maalik riwaayada marka ibnu wahb ibnu اlqaasim maalik iyagoo ka warinaya waxay dhaheen laa yukabiru macahu اlkhaamisata midda shanaad la takbiirsan maayo imaamka walaakinahu laa yusallimu ila bisalaamihi ma takbiirsanaayo waa iska sugaa imaamkuu la salaamo noqsanayo isaga mid shanaad la imaan maayo waa istaagnaanaya imaamku markuu shanta soo dhammaysto salaamo noqsado waa la salaamo noqsana abu xaniifa iyo abu yuusuf ayagu waxay yidhaahdeen idaa kabara alimaamu khamsan shan hadduu takbiirsado qataca alma'muumu bacda alarbaci afarta wixii ka dambeeya imaamka waa goosanayaa bisalaamin buu ku goobs goosanayaa ayb mana sugaayay dhaheen salaamta imaamka ayb hawri qowl uu leeyahayna wuxuu leeyahay yukabiru maca alimaam imaamku hala socdo imaamku la takbiirsanayo wa qaala shaaficiyu imaamu shaafici wuxuu yidhi laa yukabiru ilaa arbacan ma'muumku afar waxaan ahayn ma takbiirsanayo fain kabara alimaamu khamsan imaamku hadduu shan takbiirsado falma'muumu bilkhiyaari ma'muumka khiyaar buu leeyahay in shaaa sallama hadduu doono waa goosanaya oo salaamo noqsanaya waqaaca wain shaaa intadara tasliima alimaam hadduu doonana imaamka salaamo noqsigiisii buu sugayaa ayb aimada marka aqwaasha aimada fuqahada saasay ku kala tag tageen imaam axmed iyo isxaaqna tirmidi baaba sheego iyaga waxay leeyihiin imaamku hadduu wado hala hala raaca imaamka taasaana u dhow ad moodaa yacni nusuusta mar haddii zayd bnu arqam ay sugnaatay shan takbiir inaan la nasakhinna de bacda nebiga uu sameeyey sidaan nebiga kadib uu sameeyey haddana maca dalika yacni nasakheedu ma cadda culimadan kale ayaga waxay leeyihiin afarta waa la nasa shanta waa la nasakhay nasakha maxaa u daliila najaashi qisadiisay keenayeen ee marka de najaashi inuu nebigu afar takbiirsadaa la sheegay nasakhana markay labada wax iska hor imaanayaan taariikh ahaanna ee kala dambeyntooda la ogyahay ee shanta mar shanta inuu takbiirsaday qabla najaashi salaaddii uu ku tukaday yaa ogna ayb bal ibnu mascuud waxaa laga wariyey inuu yidhi kabir maa kabara imaamuka takbiirso inta imaamkaaguba uu takbiirsanayo kabir maa kabara imaamuka intuu imaamkaaga wado adna takbiirso marka sidaasaa fiican ee qofkuna isaga laftiisu inuu shan iyo lix sameeyaa imaam haddii laga dhigaa ma fiicna leanna dadka inuu khilaafkan inuu abuuro ma aha dadka qaar marka sunnaan rabaa waxaan la aqooninaan la imaanayaa dadku aynan aqoonino sunnana sunnadana ka mid ah hadhow dadkii marka inay qululub galaan iyo buuq galaan ama salaaddii la kala goosto iyay keenaysaa marka muslimiintu afartaasay takbiirsadaan meel walbo marka inaan afarta laga badinin oo afarta un la takbiirsado hadday dhacdo marka imaam shan takbiirsanayana iskala dhammayso la wad ayb masaladan marka sidaas uga hadlay qaala baabu maa yaquulu fi الsalaati calى اlmayiti baabu bayaani maa kii caddayntiisii buu baab yahay yaquulu uu dhahayo fi الsalaati calى اlmayiti meydka ee salaada uu ku tukanaya dhexdeeda wuxuu ku dhahayo qaala xadaثna caliy bnu xujiri wahuwa الsacdiyu qaala xadaثna hiql bnu ziyaad waa soo marnay qaala xadaثna اlawsaaciyu wahuwa cabdالرaحman bnu cmri can yaxya bni abi kaثiir qala xadaanii abu ibraahim alashhaliyu abu ibraahim alashhaliyu maqbulu ayb wa qiila waxaa la yidhi abu ibraahimkan waa cabdullaahi bnu abi qataadaw abu qataada wiilkiisa sidaana waa la yidhi laakin laa yasixu ma ansaxay can abiihi qaala kana rasuulu llahi sal l l slam ida sallaa cala ljanaazati hadduu tukanayo qaala wuxuu dhahay allahuma kfir lixayina wamayitina washaahidina wagaa'ibina wasagiirina wakabiirina wadakarina waunhaana qaala yaxyaa waxadatanii abu salamata bnu cabdiraxmaan marka riwaayadii hore abu ibraahim alashhali midaana abu salamana waa waa ii sheegay buu leeyahy can abi hurayrata isagoo ka warinaya can inabiy sal l slam mila dalika wazaada fiihi wuxuu ku daray allahuma man axyaytahu mina faaxyihi cala alislaam qofkaad nooleyso islaamka ku nooleey waman tawafaytahu mina qofkaad naga oofsato annaga naga midana fatawafahu cala aliimaani iimaanku oofso qaala wafi lbaabi can cabdiraxmaan bni cawf wacaaishata waabi qataadata wajaabirin wacawf bni maalik marka cawf bnu maalik ada xadiidkiisa wou dheeraa wuxuuna axaadiidtan dhan waxay ku saabsan yihiin janaazada waxa lagu aqriya laakiin waa kala duwan yihiin horaanu sheegnay markaan kitaabka bilaabayna wafi lbaabi macnaheedu maaha xadiidka uu soo maray naftirkiisa ma aha ee tarjamada xadiid kastoo waafaqaya tarjamada wafi lbaabida waa ku jira bal kuwa iska horjeeda dhici kartaba inay yihiin qaala xadiidu waalidi waalidi abi ibraahim xadiidu xasanu صaxiix warawaa hishaamu الdastuwaa-iy wacaliy bnu اlmubaarak hada اlxadiida bay wariyeen can yaxya bni abi kahiir can abi salamata bni cabdiraxmaan can الnabiyi salى اllahu alayhi wasalam siiqadan marka maxay tahay waa mursal abu salama waa taabici marka macnaha wuxuu ka wadaa yaxya bnu اkhtulifa calى yaxya bni abi kahiir fii riwaayati hada اlxadiid farawaa hishaamu wacaliy bnu اlmubaarak canhu yaxya bni abi kahiir ay ka wariyeen can abi salamata mursalan warawaa cikrimat bnu camaar na waa wariyey can yaxya bni abi kahiir can abi salamata can caaishata can الnabiy sal اl slam caa-ishana meesha waa keenay waxaana waa keenay xadiidkiina wuxuu ka dhigay musnad waa kala rajaxa marka tirmidi wuxuu leey wa xadiidu cikrimata bni camaar gayru maxfuudin maxfuud maa sabab wa cikrimatu cikrima rubamaa yahimu inuu wahmiyaa la arkaa fii xadiidi yaxyaa gaar ahaan fiiri tarjamadiisa cikrimatu bnu camaar fiiri wuxuu dhihi doonaa axaadiiduhu can yaxyaa mudariba saas oo kale u leeyahay ama wahmi waxbuu sheegaa rubamaa yahimu fii xadiidi yaxyaa wa ruwiya can yaxya bni abi kahiirna waa la wariyey xadiidka can cabdillaahi bni abi qataadata can abiihi abu ibraahimkii cabdullahi bni abi qataada laga dhigay can inabiyi sal lla ly slam wasamictu muxamadan yaquulu bukhaari oo dhahayaan maqlay asaxu riwaayaati fi hada fii hada riwaayaadka midda ugu asaxnimo badan xadiidkan xadiidu yaxya bni abi kahiir can abi ibraahim alashhaliyi can abiihi waay wa sa'altuhu can ismi abi ibraahiiman su-aalay falam yacrifhu ma garanin ayib riwaayadaasna marka waa tii hore noo soo martay qaala xadaanaa moxamed bnu bashaar wahuwa bundaar qaala xadaanaa cabdiraxmaan bnu mahdiy qaala xadaanaa mucaawiyat bnu saalix can cabdiraxmaan bni jubayr bni nufayr can abiihi can cawf bni malik waa kan xadiidka cawfi wafilbaabida kii ku jirtay mararka qaar marka axaadiidta wafilbaabida uu yihaabu haddana iyadoo musnada a keenaya can cawf bni malikin qaal samictu rasuula اllahi sal l slama ayaan maqlay yusalii calaa mayitin isagoo ku tukanayo fafahimtu min salaatihi calayhi salaadiisa uu ku tukanayo waxaan ka fahmay allahuma اغfir lahu warxamhu waqsilhu bilbarad waqsilhu kama yuqsl الthawb qaala hada xadiidu xasanu صaxiix qaala moxamed bnu ismaaciil aصaxu shayin fi hada اlbaabi hada اlxadiid baabkaanu meydka ducada loo duceynaya kana ugu asaxnimo badan ayb wuxuu yihi cikrimat bnu camaar alcijliyu abu camaar alyamaamiyu asluhu min albasra saduuq yaqlatu wa fii riwaayatihi can yaxya bn abi kahiir iiraaq waa kaas waa warkaan marka tirmidi uu sheegaya iiraaq baa ku sugan walam yakun lahu kitaabun marka isagoo riwaayadiisaba iiraabkaas ku jiray hadduu khilaafo ka waran marka hayruhu min athiqaat sida hishaam iyo kale riwaayadiisu marka maxfuud ma noqonayso bal nakaara yaa ku jirayso qaala baabu maa jaءa fi اlqira'ati calى اljanaa'izi bifaatixati اlkitaab wuxuu ku yimid qiraa'ada janaazada lagu aqrinayo faatixada salaatuljanaaza in faatixadii lagu aqriyo khilaafkaasna wuxuu ka dhexeeya xanafiya iyo jumhuur xanafiyadu iyaga waxba qur-aan laguma aqrinayo ay leeyihiin salaadan janaazada jumhuurkuna waxay leeyihiin may waa lagu aqrinayaa axaadiisteedu keena marka qala xadaanaa axmed bnu maniic qala xadaanaa zayd bnu xubaab wahuwa alcukliyu qala xadaanaa ibraahimu bnu cuثmaan can اlxakam can miqsam ibraahim bnu cuثmaankan waxaa weeyaan abu shayba alwasiti abu shaybat alwasiti daciifun ayb wuxuu dhalay waxaa weeyaan cuثmaan iyo abu bakar awowgood qaala xadaanaa ibrahim bnu cuثmaan can اlxakm wahuwa alxakm bnu cutayba can miqsm can ibni cabaas ana nabiya sal l slama qara'a cala اljanaazati bifaatixati اlkitaab qala wafi lbaabi can umi shariik qaala xadiidu bni cabaas xadiidu laysa isnaaduhu bidaka alqawiyi ya isnaadkiisu saa uma xoog badna ibraahimu bnu cuثmaan huwa abu shaybata alwaasitiy muslimka muqadamada dadka lagu sheegu ka mid yahay munkaru اlxadiidi wاsaxiixu can ibni cabaasin qowluhu xadiidkan marka ibnu cabaas waa qowlkiisa maaha waxaa ansaxay qowluhu oo ah min aلsunati sunada waxaa ka mid ah alqira'aةu calى اljanaazati bifaatixati اlkitaab yani xadiidkan sidaasuu saxiix ku yahay laakiin ana الnabiya qara'a calى اljanaazati saxiix ku ma ku aha siiqadan laakiin min aلsunati iyada maxay tahay marka xukmu rafci bay leedahay bal waa rafci oo weliba sariix lianna saxaabigu min asunati hadduu yidhaha sunada nebiga unbuu ka wadaa wax kale kama wado qaala xadaanaa moxamed bnu bashaar qaala xadaanaa cabduraxmaan bnu mahdi qaala xadaanaa sufyaan can sacdi bni ibraahim can طalxata bni cabdillaahi bni cawf cabdiraxmaan bn cawfa adeer u ah ninkan طalxatu bnu cabdillaahi bni cawf wahuwa hiqat mukhiru faqiih ana bna cabaasin sallaa calaa janaazatin buu ku tukaday faqara'a bifaatixati اlkitaab ayuu akriyey faqultu lahu waxaan ku idhi arrintaas faqaala wuxuu yidhi inahu min asunati sunaduu ka mid yahay ow min tamaami الsunati qaala alimaamu abu ciisa hada xadiidu xasanu صaxiix wاlcamalu calى hada cinda bacdi ahli اlcilmi sidahu min asxaabi الnabiy sal ا ly slm iyo wagayrihim yakhtaaruuna waxay dooranayaan an yuqra'a bifaatixati اlkitaab in la akriyo bacda atakbiirati اluulaa takbiirada hore kadib faatixada in la akriyo wahuwa qowlu shaaficiyi wa axmeda waisxaaq wa qaala bacdu ahli اlcilmi laa yuqra'u fi الsalaati cala اljanaaزati waxba laguma akriyo inama huwa اthanaءu calى اllah waa ammaan alla la ammaanayo wasalaatu calى الnabiy sal ly slam wاdducaau lilmayit wahuwa qowlu اthawriyi wagayrihi min ahli اlkuufa ahlu kuufaha qowlkooda waa kan ayb baabun ay hada kani baabun baab weeyaan kayfa salaatu salaada sidee noqona cala اljanaazati salaat salaatljanaazada xaal sidee bay noqonaysaa washafaacati lilmayiti iyo u ergeynta meydka loo ergeynayo yani sidee baa loo qaabila salaada janaazada meydkana loogu ergeynaya qaala xadaanaa abu kurayb whuwa mxamed bn اlcalaa qala xadaanaa cabdullahi bn اlmubaarak wayunus bnu bukayr can moxamed bni isxaaq can yaziid bni abi xabiib can martadi bni cabdillaahi اlyazaniy qaala kaana maliku bnu hubayrata wuxuu ahaa idaa sallaa calaa janaazatin hadduu ku tukanayo fataqaala الnaasa dadka uu yaraysto ay la yaraadaan waxay dhigaan fataqaala الnaasu fataqaala الnaasu haddii la yahahna dadku ay yaraadaan wa fataqaala annaasa calayha dadka janaasada ku tukanayaa ay la yaraadaan jaza'ahum waa qeybinaya alaaata ajzaa saddex qeyb uma qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sal l slam man sallaa calayhi alaaatu sufuufin qofkay saddex saf ku tukato faqad wjaba qof qofkaasi waa waajibsaday oo maqfiro alleh ayuu waajibsaday oo yacni ou helay xadiidkan isnaadkiisa dacfi baa ku jiro maxamed bnu isxaaq ayaa warinayay waana mudallis waqad cancana isagaana la tafarudoo la gooni noqday ayb wariwa qaala wariwaayatu haa-ulaa'i asaxu cindanaa kuwan marka riwaayadooda agteena anaga saxiixnimo baan ka booda cafwan qaala wafi lbaabi can caaishata wa umi xabiibata wa abi hurayrata wa maymuunata zawji nabiy sala lla ly slam qaala marka axaadiidkanida qaar waa kuu dhahay afartan qofkay ku tukato boqol qofkay ku tukadaan umma min almuslimiin kuway ku tukadaan iyo wa qaala xadiiu maalikin mali xadiidu malik bni hubayrata xadiiun xasan marka bimajmuuci duruq ayuu ku xasaniyey ayb haakada rawaahu gayru waaxidin sidaasay wariyeen can moxamed bni isxaaq iyo ka warinaya warawaa ibraahimu bnu sacdi can moxamed bni isxaaq hada alxadiida ninkaa keliya xadiidkan buu ka wariyey waadkhala bayna marhadin iyo wa malik bni hubayrata rajulan nin ayuu geliyey yacnii jamaaco fara badanna moxamed bni isxaaq markay ka wariyeen marhad iyo malik bnu hubayra waxba uma dhexaysiinin ibraahimu bnu sacdin isaga wuxuu udhexaysiiyey isagoo maxamed ibn isxaaq ka warinaayo martad iyo malik ibnu hubayra ninuu dhexgeliyey markaa wuxuu leeya wariwaayatu haa-ulaa'i asaxu cindanaa kuwan marka riwaayadooda ayaa agteenna annaga asaxnimo badan oo yacnii saxiix asaxnimo badan sidaasuu leeyahay meeshaan marka haddii marka tirmidi uu rajaxay riwaayada ziyaadadu ka maqan tahay riwaayat ibni sacdinna ay ziyaadada wadato ziyaadado wahmi ku xukumay soo maaha ziyaadadiibuu qalad ku xukumay maxay noqonaya marka ziyaadada marka haddii qalad lagu xukumo almaiid fi mutasili lasaniid waay almasiid fi mutasili lasaniid mihaalkeeda waay ziyaadadana marka qalad ah marka hadday qalad noqotay almasiid fi mutasili lasaniid ha la dhahaa haddii ziyaadada ay raajix noqotona masiid ma la dhahayo nuqsaanta haddaynan wej saxiixa ku imaanin oo ay cancano iyo ay ku timid maadaama cancanadu itisaal iyo inqidaac bay ixtimaalayso ziyaadana ay timid riwaayada naaqisada waxaa lagu magacaabaa mursal khafi ayb qaala xadaana bnu abi cumar qaala xadaana cabdulwahaab athaqafiyu can ayubaxa waxadaana axmed bnu maniic wacaliy bnu xujrin qaala xadaana ismaaciil bnu ibraahim wahuwa bnu culaya can ayuba can abi qilaaba can cabdillaahi bni yaziid radiici radiicin mid la yani kaana licaaishata radiic oo caaisha u sugnaaday radiic waxaa la yidhaha qofka la nuugo qofka marka walaaltinimo xagga nuugmada idin kala dhexayso fulaanun radiicii weeyaan baad leedaha fulaanun radiicu fulaan hebelow la nuugay can caaishata can الnabiy sal ll ly slama qaal laa yamuutu axadun qof ma dhimanayo min almuslimiina muslimiinta ka mid ah fayusallii calayhi ummatun ay ku tukanayaan dad min almuslimiina ah yabluguuna oo gaarayaan yabluguu bau dhigay riwaayada muslimna yabluguuna ayay dhigay jaadada yabluguuna wa oo maada ficilkani waa ficil mudaaric facalulkhamse ah naasib iyo jaazim kama hormarin yablugu yabluguuna in la dhahaa yaa badan mararka qaar laakiin in nuunta la yska gooyo waa dhacdaa yabluguu bis la dhaho naasib iyo jaazimna ounan jirin ibnu maalik shawaahidu tawdiixa waa keenan ayb riwaayaat bukhaari oo sidaas ku yimid bau saas ku tawjiihina marka naxwada halsi uun iskama ahan ayb fa yusallii calayhi ummatun min almuslimiina yabluguuna yacni gaarayaan an yakunuu mi-atan boqol inay ahaadaan fayashfacuu lahu u ergeynayaan ilaa shuficuu fiihi waa looga shafaaco aqbalaa boqol marka qofka ay u timaado oo ay janaasadiisa ku timaado muslimiin waa looga oo u ergeynayaan waa looga waa loo shafa waa looga shafaaco aqbalaa qaala wa qaala caliy bnu xujirin fii xadiidihi wuxuu ku yidhi mi-atan famaa fowqaha boqol iyo ka badan afartan afartanna waa la sheegay qaala xadiidu caaishata xadiidun xasanun saxiix waqad awqafahu bacduhum walam yarfachu qaarkood marka waa waqfiyeen maynan rafcinin marka waa waqfiyeen ma rafcinin marka la leeyahay macnaheedu waxay tahay mawquuf ahaantan riwaayadan mawquufada midda marfuucada waxba u dhibi mayso ayb qaala baabu maa jaءa fi karaahiyati الsalaati calى اljanaazati cinda duluuci الshamsi wa cinda guruubiha wuxuu ku yimid nicidda la nacay janaazadii in la tukado qoraxda markay soo baxayso iyo markay dhacayso waxoogaa yar in loo kaadiyo intay qoraxda ka soo baxda si fiican ama ka dhacdo qaala xadaanaa hanaadun wahuwa bnu sariy qaala xadaanaa wakiicun can muusa bni culay bni rabaax can abiihi can cuqbata bni caamirin iljuhaniy qaala alaau saacaatin saddex saacadood kaana rasuulu llahi sal l l slam nebiga wuxuu ahaa yanhaana inuu naga reebaayey an nusalliya fiihinna inaan tukanno ow naqbura fiihinna mowtaana ama aan duugno kuweenna dhintay da salaad annaga nooma taallo tarjamadana fiiri wuxuu yidhi fii karaahiyati asalaati cala aljanaazati xadiidka salaad ma dhigaayo ow naqbura fiihinna mowtaana an nusalliya fiihinna taas waa idlaaqay waa salaadihii caadiga an aw naqbura fiihinna mowtaana buu ayb ow naqburadaas baa cabdullaahi ibn lmubaarak iyo culamo badanoo xadiidka waxay ku fasirayaan bimacnaa inaan ku tukanno ow naqburadaa salaad laga wado nuqtadaasna wuu keeni doonaa gadaaluu ka raacsiin doonaa marka tarjamada iyo xadiidka meeshay iska mudaabaqeynayaan ow naqburadaas naqburadana marka salaaddii buu ku macnaynaya xiina tadlucu shamsu qoraxda markay soo baxayso baasiqatan iyadoo markaa yacni soo iftiintay oo soo baxday xataa tartafica ilaa ay kor noqoto yani qoraxda markay soo baxayso afka ay la soo baxdo ilaa ay si fiican usoo kor noqoto wa xiina yaquumu qaa'imu dahirati duhurka hooskiisu marka uu yacni istaagayo u taagnaanayo waqti waxaa jirta yacni hooska uunan taagnaa u taagan yahay marka hore waa nuqsaamaya waa nuqsaamaya waa nuqsaamaya waa istaagaya kadib waddana waxuu bilaabayaa inuu ziyaado dhanka kale u ziyaado markaas uu taagan yahay waqtu zawaalka waaye iyadana inaan yeelno saas xataa tamiila ilaa ay qoraxda ka leec wareegto galbeed ah wa xiina tadayafu lilguruubi iyo markay qoraxdu u dhowaato dhicitaan ayb xataa taqruba ilaa ay ka dhacdo ayb qaala alimaam abu ciisa hada xadiidun xasanun saxiix marka ibnu cumar baa waxawaa laga wariyey sidan ayuu qabay ayb janaaza la keenay waqti marka salaaddii subax iyo mugdi ay ahaydoo salaaddii subaxaa mugdi lagu tukaday janaaza la keenay markaasuu yidhi hadda ha lagu tukaday janaasadan inta aynan qoraxdii soo bixitaankeeda intuunan bilaabanin haddii kale ogaada buu yidhi waxaad sugaysaan wa imaa an tatu imaa an imaa an tusallu laan hadda inaad tukataan wa imaa an tatrukuuhaa xataa tartafica ashamsu ama inaad inta ka tagtaan ilaa qoraxdu kasoo kor noqoto aada sugtaan maalik baana ku tegay sidaas oo wuxuu yidhi waqtigay qoraxda soo baxaysay markay dhacayso janaaze lama tukanayo ilaa isaga wuxuu laakiin ku xadeeyay ilaa an yukhaafa ataqayur in laga cabsado mawdkan meydkan xoogaa inuu doorsoomo iyo wax lamida haddii cabsi timaado dhib male buu yidhi haddii kale laak waa in la sugaa imaamu shaafici isaga wuxuu arkaa in la tukan karo leanna isaga wuxuu leeyahay salaad kastoo sabab u saaxiiba waa la tukan karaa awqaatu nahyiga waana kasoo hadalnay mas'alada awqaatu nahyiga ku saabsan qaala waalcamalu calaa hada cinda bacdi ahli lcilmi sidan waay min asxaabi nabiy sal ll ly slam wagayrihim yakrahuuna asalaata bay nacayaan cala aljanaazati janaazada fi hadihi saacaati saacadaha wa qaala bnu lmubaarak macnaa hada alxadiidi an naqbura fiihina mowtana yacni asalaata cala aljanaazati nuqtadaasu marka u keenay wakariha asalaata cala aljanaazati cinda duluuci shamsi wa cinda guruubiha wouna kahday ibnu lmubaarak waida intasafa annahaaru xataa tazuula shamsu wa huwa qowlu axmeda waisxaaq wa qaala shaaficiyu laa ba'sa an yusallaa cala aljanaazati in la tukado fi saacaati alatii yukrahu fiihina asalaatu saacadaha salaada la kahdaa in la tukadaa dhib male qaala baabu maa jaءa fi الsalaati calى اlaطfaal ilmaha lagu tukado ilmaha yaryarkaa markay dhintaan in lagu tukada janaazadooda see noqone qaala xadaanaa qaala xadaanaa bishru bnu aadami bishru bnu aadama ibnu binti azhar asamaan wa huwa saduuq fiihi liin abu daawuud iyo tirmidi nasaa-i fii musnad caliyin iyo ibnu maaja ha ka wariya qaala xadaanaa ismaaciil bnu saciid bn cubayd illaahi wahuwa saduuq rawaa lahu tirmidiyu faqat qaala xadaanaa abi wahuwa saciid bnu cabdillaahi saduuqun rubamaa wahim can ziyaad bni jubayr bni xayata wahuwa hiqat wakana yursil rawaa lahu asxaabu lkutub الsita can abiihi abihi waa hiqat jaliil can اlmugiiraةi bni shucbata ana الnabiya sal ا l slama qaal alraakibu qofka fuushan gaadiidka khalfa aljanaazati janaazada gadaasheedu ahaanaya raakibku janaazada waa ka dambeynaa masaladanna waa soo marnay janaazada xaggee looga socdaa horay miya mase gadaal raakibkana meeshaasaan uga soo hadalnay alraakibu khalfa aljanaazati buu soo soconayaa walmaashi midka lugeynayana xaysu shaaa minhaa meeshuu doono xadiidkan marka baabkaasna waa u munaasab aan soo dhaafay watiflu cunuga yarkaana yusallaa calayhi waa lagu tukadaa cunuga yarka hadduu dhintana waa lagu tukanayaa qaala hada xadiidu xasanu صaxiix warawaa israa'iilu wagayru waaxidi can saciid bni cubayd illaahi ayb marka israa'iil wuxuu mutaabaceynayaa marka ismaaciilkaas qaala wاlcamalu calayhi cinda bacdi ahli اlcilmi sidan weeyaan min asxaabi الnabiy sal اه l slam iyo wagayrihim qaaluu waxay yidhaahdeen yusallaa cala طifli ilmaha yareer waa lagu tukanayaa wain lam yastahilla yownan ba qaylinin cunuga yarkaa waa lagu tukanayaa yownanba sowdaynin yani wuxuu ka wadaa waagii hore culimmada marka ay leeyihiin axkaam badana waxaa ku xiran cunugan noloshiisa inuu wax dhexlaayo iyo in lagu tukado iyo wax badan baa ku xirnaanaya cunuga marka waxay leeyihiin in hadduu qayliyo iyo hadduunan qaylinin qaylada iyo qaylo la-aanta noloshay ku kala saarayaan ayka oo waxay rabaan marka inay yidhaahdaan hadduu markuu soo baxo isagoo qaylinayo soo baxo cunugan nololow ku soo baxay wax kale marka noloshiisa lagu ogaan kara hadday jiraan ka waran waa la mid leanna xukunku cillada unbau la socona mar hadduu wixii macquululmacnaa ay yihiin haddii cunugani markuu soo baxayay in nololi ku jirta iyo in kale lagu ogaan karo siyaabo kale haddii lagu ogaadayba maalan markaas noloshiisa qariinay noqon kartaa inuu nool yahayna tusi karo halkan marka wuxuu leeyahay wain lam yastahilla meyd hadduu kusoo baxo xataa waa lagu tukana bacda an yuclama markii la ogaado anahu khuliqa in la abuuray mar haddii la ogaado wa huwa qowlu axmeda wa isxaaq imaam axmed qowlkiisa isxaaqda qaala baabu maa jaa fi tarki salaati cala طifli xataa yastahila waa cagsiga mas'aladan ilmaha salaada in lagu tukadaa janaazada in laga tago layska dhaafo ilaa ay ka qayliyaan hadday qaylo kusoo baxaan waa nool yihiin waa kadib ay dhintaan waa lagu tukanaa haddii kalena maya qala xadaanaa abu camaar alxuseyn bnu xureyd qaala xadaanaa moxamed bnu yaziid can ismaaciila bni muslim wahuwa almakiyu daciifu daciifu lxadiid can abi zubayr can jaabirin can اnabiy sal ly slam qaal aطiflu laa yusallaa calayhi cunuga yarkaa lagu tukan maayo walaa yarisu ma dhexlaayo walaa yuurasu la dhaxli maayo xataa yastahilla ilaa u ka qayliyo qaala hada xadiidu qad idaraba annaasu fiihi xadiidkan wuxuu leeyahay dadku waa s waa isku khilkhilaafeen farawaahu bacduhum can abi zubayr can jaabir can الnabiy sal l slam marfuucan warawaa ashcaث bnu sawaar iyo wagayru waaxidina can abi zubayr can jaabirin mawquufan ayb qaarna mawquuf bay jaabir uga wariyeen xadiidkan wakaأna hada aصaxu min alxadiiثi اlmarfuuc tirmidi marka wuxuu leeyay middan baad moodaa xadiidka marfuuca inay ka asaxnimo badan tahay marka xadiidka haddii idiraab ku jirana idiraabku muujibun liraddi xadiidka in la radiyo ama la daciifiyo ayaa idiraabka uu keenay leanna dabdi baan jirin idiraabka waxa keenay waa dabdi la-aan qaala waqad dahaba bacdu ahli اlcilmi ilaa hada bay ku tageen waqaaluu laa yusallaa cala طifli lagu tukan maayo xataa yastahila wahuwa qowl اthawriyi wالshaaficiyi shaafici marka qowlkiisa waa kana sidan buu qaba labadii marka qolaba adiladoodii waa keenay marka middan dambena marka dacfigaas baa ku jira qaala baabu maa jaءa fi الsalaati calى اlmayiti fi اlmasjidi meydka in lagu tukado masaajidka dhexdiisa wixii ku yimid masjid in lagula tukado ayb qaala xadaanaa marka xanafiyadaana khilaafsan arrintan oo iyagu waxay leeyiin masjid la keeni maayo maalik laftiisa saas ayaa laga wariyey meydka marka bannaankaa lagula tukanaa ama musallaha ama meesha bannaanka ayaa lagula tukanaa meeshaas marka qaarkood waxay ku cilaynayaan waxaa laga yaabaa inay wax ka daataan oo najaas iyo wax inay inta ka daataan masjidkii ay halleeyaan laakiin cilladaas haddii xadiid sugnaado waa in laga taxadaraa markaana lagu in lagu tuka karo qaala xadaanaa cali bnu xujrin qaala akhbaranaa cabdاlcaزiiz bni mxamed wahuwa daraawardiyu can cabdilwaaxid bni xamzata can cabaad bni cabdillaahi bni الzubayr can caaishata qaalat salaa rasuulu lahi sal l slam calaa suhayl bni اlbaydaa fi lmasjidi buu kula tukaday qisadaana waxay ku timid sacd bnu abi waqaas ayaa wuxuu ka dardaarmay caqiiquu deganaa waqtigii fitanka iyo ayuu madiine xoogaa ka fogaaday oo caqiiquu degay marka wuxuu ka dardaarmay haddii aan dhinto baqiic halaygu duuga buu yiri caqiiq iyo baqiicuna wax badan isuma jiraan shan mayl iyo meelahaas marka haddaan dhinto halkaa halaygula tukada buu yidhi halaygu halaygu duugo waa lasoo qaaday marka caaisha marka waxay tihi janaazada masaajidka lasoo marsiiyo saan uga qeyb galo in lagu tukado dad baa marka waxay yidhaahdeen maya janaazadii masaajidka inaan laguma tukan karayo waxbay nafyi bay arrintaas geliyeen markaasay caaisha radia allahu canha waxay tidhi dadku degdeg degdeg badanaa dadku inay ka hadlaan waxaynan cilmi u lahayn wallaahi maa sallaa rasuulu llahi sal ly slam calaa bnayi baydaa ilaa fi lmasjid nebiga ibnaayi baydaa maba ku tukanin masaajidkuu kula tukaday marka dadku waxaynan aqoonin ka hadli ogaayey meeshaa marka waxaad fahmaysaa qofku haddii axaadiidta wax badan ay ka dhiman yihiin xugunka oo wax saaro xugun wax ka dhimaada wax ka dhiman yihiin unbau noqona ee xadiidkana cid koobi karta male marka xadiidka nebiga meeqa kitaabuu ku yaallaa adiga meeqaad taqaan meeqaada sa maqlin haddaad laakiin ka dhigta miisaanka adiga iska dhigtood tidhaahdid wixii adiga aadan maqlinba aada u qaadato inay khuraafo yihiin ama inaysan diinka ka mid ahayn ama baatil inay yihiin haddaa u qaadato marka mansilo aadan gaarin inaad isgaarsiinaysa ma moodaa marka waa saas innaga xufaadna ma nihin muxadisiinna ma nihin nin yacnii qof xadiid axaadiidta uu yaqaano iyo kuwaunan aqoonin maqlin kuwa uu yaqaano ay badan tahaanba hadda la helaynin banaa inta hadda kaasaanba la helaynin banaa marka see qofku inuu yidhaha maa wain waxa marka uusan cilmi ulahayn inuu yidhaahdo sideedana cadamu lcilmi laysa bicilmin waxaana nin ma ogi cilmi ma aha waxa inaad ku dhista maaha xalaal iyo xaaraan aad ku dhisto keliya un inaad tiraa masaladan anu ima soo marin ma ogi walacalla qof kale inuu keeno oo masaladii uu arkay oo meeshii soo dhigan hadda marka dad oo baxhiga laa naaqata lahum walaa jamal ayaa waxbay iska naqdinayaan waxaas waa xaaraan waxaan kan waayo waxaan saan waayo wixiina iyagii iska dhaaf wax kale waxaa laga yaabaa inaynan fahamsanayn buluuqulmaraamka xadiidta ku taal si sideeda inaynan u fahamsanayn baa laga yaabaa marka ma anfacayo taasoo kale haddii aad ka soo xigato culumo ha dad oo yacni a'imo waaweyn oo yacni iyagu istiqraa' u saaxiiba haddaad tiraahdid hebel imaamkaas sidaas uu yidhi bis adiga cuhdadaada waa beri laakiin adiga haddaad tiraa waxaanan aniga hadda ka hor maqlin waxaan waa maqli lahaay waa hadday jiraan adiga marka maqalkaaga muxuu la egyahay ayb qaala hada xadiidu xasan wاlcamalu calى hada cinda bacdi ahli اlcilmi ahlucilmiga qaarkood sidan weeyaan camalka qaala shaaficiyu qaala maaliku maalik wuxuu yihi laa yusallaa cala lmayiti fi lmasjid lagula tukan maayo waqaala shaaficiyu yusallaa cala lmayiti fi lmasjidi waa lagula tukanayaa waxtaja bihada alxadiid shaaficina xadiidkan uu xujaystay shaafici marka maalik sheekhiisa waay haddana maca dalika masaa'il badanuu ku khilaafay bal umka mawsuucada waxaa ku jirto ikhtilaafu maalik kitaab dhan waa isaga iyo maalig maalihii ay isku qabteen iyo doodii iyo iyuu keenayaa marka doodu dabcan isagda maalig lama murmaynino waa ka heybaysanaye bal taraajimta waxaa ku taallo maalig muwadaa markuu ka akrisanayo safxadda markuu gedinaayo tartiibba u gedin jiray shanqarteeda si uusa u maqlin laakiin dee masaa-ishii isagu maalig ku tegey shaaficina si kale u arko ayuu sideeda u qoray gaar iyadoo calaa dariiqi dood ay tahay marka naam sidaanu xujaystay xujadan sidaana laga dhahay kanaa laga yiri cilmi badana marka kasoo baxayo weliba yacni juskaas cilmi badan baa ku jira leanna maaligna waa min asxaabi alxadiid ee marka dabcan axaadiida laysku qabana markaas axaadiidtaas cilmi baa kasoo baxay jus aada u qiimo badan waa qaala marka wuxuu leeyahay waxtaja bi hada alxadiidi buuna xujaystay ayb baabun ay hada kani baabun baab weeyaan ayna xaggee baa yaquumu uu istaagayaa alimaamu imaamka min alrajuli walmar'ati haweeneyda iyo naag iyo ninka iyo naagta janaazadii waa nin ama waa naag xaggee ka istaaga imaamka qala xadaanaa cabdullahi bnu muniir can saciid bni caamir can hamaamin can abi haalib abu haalibkan waa albaahiliyu lbasriyu qaala sallaytu maca anas bni malikin baan la tukaday calaa janaazati rajulin qof janaazadiis nin janaazadiis faqaama xiyaala ra'sihi madaxiisa ku aadankiisu istaagay uma jaa-uu bijanaazati imra'atin bay la imaadeen haweeney janaazadeed min qurayshin faqaaluu waxay yidhaahdeen yaa abaa xamsata salli calayha ku tuko faqaama xiyaala wasadi sariir wuxuu istaagay hantoosha ama sariirta janaaza ay ku jirta dhexdeedu isku aadiyey da meeshaa marka meydka in la ogaado nin iyo naag wuxuu yahay waxbaa ku xiran qofka ku tukanaya meydkani nin miamase waa naag waa naag haddii la yidhaha dhexduu ka istaagayaa waa nin m wuxuu ka istaagayaa madaxa nin haddii uu yahayna madaxa iyada midan ducada dhib weyn kama jiro haddii u allahuma kfir lahu yiraahdo lahu ay lihada lmeyit waa n dhib male nam qaala markaa wuxuu yihi xagga faqaala lahu lcalaa bnu ziyaad baa wuxuu yihi haakadaa ra'ayta rasuula اllahi sal ly slam sidaa miyaad aragtay nebiga qaama inuu istaagay cala ljanaazati janaazada muqaamaka minhaa adiga istaagidaada aada istaagtay ayb wa min arajulina muqaamu muqaamaka minha uu istaagay meeshaad adigu ka istaagtay miyuu ninkana ka istaagay qaala nacam haa falamaa faraqa markuu dhameeyey qaala wuxuu yidhi ixfaduu xifdihi arrintan ayb qofka marka caalimka in la weydii karo arrintan xadiid maa jiro masaladan aayad maa jirto ijmaac maa jiro in la weydii karo daliilka uu cuskanayo qaala wafi lbaabi can samurata qaala xadiidu anasin xadiidun xasan waqad rawaa gayru waaxidin mid wax ka badan wuxuu wariyey can hamaamin mila hada yani hamaam ibni yaxya alcawdi sida saciid ibnu caamir oo kale u wariyey wa rawaa wakiicun hada alxadiida buu wariyey can hamaamin buu ka wariyey fawahima fiihi waa ku waa ku gafay marka wa qaala wuxuuna yidhi can haalibin meesha abi haalib abu haalib yidhi can anasin an abi can haalibin can anas wasaxiixu can abi haalibin waqad rawaa hada alxadiid cabdulwaari bnu saciid wagayru waaxidin can abi haalib mutaabacadan yaa iskale tan cabdulwaari wagayru waaxidin waxay mutaabacaynayaan hamaam ayb mila riwaayati hamaamin hamaam riwaayadiisa oo kale intaas macnaha wuxuu saxayaa abi haalib inay sax tahay oo haalib aynan sax ahayn ayb wuxuuna u keenay laba mutaabaco midna waa taama midna waa qaasira leanna wakiic ayaa wuxuu yidhi haalib intii kalena wuxuu yidhi marka saciid ibnu caamirna wuxuu yidhi can abi haalib saciid marka mutaabacuu helay wakiic marka waa uga xoog batay dhinac kalena marka yacni mutaabacata qaasira ana waa jirtaa oo hamaam rag la simanoo waxaa jira iyaguna can abi haalib yidhi oo aan dhihin haalib aan dhihin waana cabdulwaaridkan iyo qaala waاkhtalafuu fi smi abi haalib hada bay isku khilaafeen faqaala bacduhum ismuhu naafic wayuqaalu raaficna waa leedahay waqad dahaba bacdu ahli اlcilmi ilaa hada bay ku tageen wahuwa qowlu axmeda waisxaaq waana qowlka imaam axmed iyo isxaaq qala xadaثna cali bnu xujrin qala akhbarana bn اlmubaarak wاlfadl bnu muusa huwa sinaaniyu can xusaynin اlmucalim can cabdillahi bni buraydata can samurata bni jundub waa kan xadiidka samura marka oo fi lbaabi can samura uu dhahay ana nabiya sal l slam nabiga sallaa calaa imra'atin haweeney buu ku tukaday faqaama wasaahaa dhexdeedu istaagay faqaama wasahaa dhexdeedu istaagay qaala hada xadiidun xasanu صaxiix waqad rawaa shucbatu can اlxusayni اlmucalim shucbana xuseynkan ayuu ka wariyey hada akhiruhu wallahu aclam wsala اllah wslama calaa nabiyina mxamed